ama ku daciif yahay daciif yahay aw minman yundaru fii amri ama dadka dee labadooda u dhexeeye isaga aan siisa gaar ahaantiisa fiqo xadiidkiisa la xujaysto ahayn ee xadiidkiisa usoo bada ictibaarba uu yoo la eego xadiidkiisa fahada anfacu maa fii hada fahada kaas waa noocaas ulinaya ibhaam sanadka ku sugani anfacu maa fii hada noocan mubhamaadka ah waxa ugu faa'iido badan ugu waxtar badan weeye adugu bal halkan sheekhu wuxuu inoo sheegay marka uu faa'iidadiisa weyne muuqanayso haddii aanu faa'iidadan lahayna wuxuu kaba dhigay inaan nafcigiisa weyni badnaynba oo nafci weyn aanu lahayn oo aanu ahayn dee mulaxal cilmiba lagu tirinayo ee aanu cilumta waxyaalihii sulbigeeda ahaa ama cilmigan xadiidka aanu ahayn waxaana jirtaa horta dee noocani laba ayuu bal ibhaamku kollay laba meelood buu dhacaa matnigana uu dhacaa sanadkana uu dhacaa iyada ibhaamka sanadka dhacay suurintiisa la suuriyo dee meeshii jahaalaynu soo maray ah ruuxa marka aan la garanahayn cayntiisa ama cadaaladiisa xadiidkiisa lama aqbali jirin ruuxii kol hadduu mubham yahayna sanadkiina uu ku jirana jahaala meeshii taalle aan laba garanahayn ibhaamkaasoo la suuliyana waxa uu ku markaa ka dhalanaysa jahaaladii xadiidka loo celin lahaa oo meesha ka baxdo iyada taasi waa mid aada iyo aada u weyn oosan uu isaguba tilmaamay faa'iido weyn lahoo dee xadiidkii jahaala ay kuba sugnayd sanadkiisa ee jahaaladaa loo celinayay ayaa marka jahaaladii ibhaamkii meesha laga saaro ayaa waxay noqonaysaa ama in la gartaba dadkii oo dad dee cadaala ay u sugnaatay too la aqbalo ama laba garto ee xaaladoodii kaloo taa xukunkeedii la siiyo haddii kalena iyadoo xadiidku sidaasoo kaleo nin fiqihi warinaya laakiin aan laynoo soo magacaabin ayaa la celin lahaa haddii la garan waayo jahaaladan loo celin lahaa marka wixii jahaalo saaraya oo faa'iido weyn isaguba taa wuu sheegay jahaalada kan aan uga jeednaana waxa weya sanadku markan ruwaadan xadiidka warinaysa mid ka mida uu yahay weeye ruuxii mubhamka ahaa mid ka mida oon saxaabi ahayn asxaabta dhammaan waa wada cudulo jahaaladooda waxba inama yeelayso ee axad aan saxaabadii ahayn oo sanadkii xadiidka ku sugan oo dadkii warinayay xadiidkee laga wariyena ka mid ah oon la garanahayn ama mubhami hadduu meesha yimaado ee ilaa jahaaladaas ama ibhaamkaa la saarayo laga suurinayo xadiidkii lama qaadanayo markaa taasi waa kan oo haddii isaga uu bal markaa sanadka uu ku sugan yahay ibhaamku wuxuu keenayaa xadiidka celintiisa la celiyo aan la aqbalin ilaa laga caddaynayo ama iyada hadduu matniga ku sugan yahay matniga oo sida taa hore xadiidka uu inaanu aragnay ana rajulan qaala yaa rasuul allahi ninku xadiidka ma warinahayn ba walow saxaabi wa yahay laakiin xadiidka ma warinahayn ama nin saxaabiya ama nin baaba raawi xadiidka warinayo deetuu odhanaya sa'alahu fulaan iyo qaala fulaan iyo ninbaa saa yidhi iyo ninku sanadkiina kuma sugnaa taasi faa'iido way leedahay dee haddii la garto ruuxi laakiin faa'iidadeedna sida tan oo kale maa xadiidkano kale waa la aqbalaya dee xadiidka isagu dadka warinaya kamuu mid ahayn taa waxay deeta ka cabiraan matniga xadiidka labadan buu deeta kala labada xukun bay yeeshaan laakiin kaa kale naftiisa dee horta shaygii oo macrifo loo yeeshaa waa ka fiican yahay in shaygii oo laga jaahiliyay waa kaba fiican yahay jawaanib buu muhim kaba noqonayaa bal maalan haddii xadiidkan uu mubhamka ku sugan yahay uu xukum kulansanayo xukumkaasna xukum kaleoo xadiid kale inoogu sugnaa ka hor imanayo caaridayo caaridayo waaba matnin kaba soo qaad uu caaridaya ka hor imanaya ninkii imika xadiidka saa'ilka ahaana halkan maanta ma magacownaa magacowgiisa la magacaabay ibhaamkiisa la suuriyaa waxaanu keeni karaa ninkii inaan garanno oo garanno bal waqtigii hadduu saxaabi ah soo islaamay waqtiguu ahaa hadduu khaasatan su-aasha isagu la baashiray oo kolkol jaanibkii naasikhi aynu ku soo marray naskigee naasikhi iyo mansuukhi ayuu halkaas faa'iide looga gaadhi karaa oo laga heli karaa haddii taariikhdii laguba ogaado bal awqaadda qaarkeed faa'iidadaasu laba imanaya haddii noocaasoo kale ay tahay de haddii ammaani ay ugu sugnayd ruuxan maanta aan la magacaabin na ruuxii manqabadan iyo fadiiladan lahaayo oo la gartaa iyadna shay muhima weeye si loogu ogaado dee ruuxii oo ruux kastaba xaqiistii loo ogaado uu lahaa iyo fadligii uu lahaa iyo qadarkii uu lahaa haddii wax dami uu kuba sugnaana dee ruuxa garashadiisu wuxuu meeshii ka saarayaa halkii ruux kale oo dembigan beri ka ah loogu malayn lahaa inuu malaa kaasi kaayay ama waa hebel ama waa hebel oo ruuxu dembigan beriba ka ah loo malayn lahaa inuu madmuum yahay ayaa iyadana lagaga badbaadayaa oo kollay dee faa-ida meela-aani meeshii ma jirto ee faa-iidadiibaa kala weyn oo midna xadiidka aqbalkiisii iyo aqbal la-aantiisii bay qeyb kaba noqonaysaa midna waa umuuraha kale ee kaba baxsan weliba taa naasika baabkiisa hadday deeja dhacdo oo xukum xukum kale caarido xadiidkani kulansanayo oo ruuxan tasmiyadiisana ay inoogu xidhnaato ama aan ka helo ruuxan waqtigii uu ahaa iyo saailka kii saa-ilkaana uya su-aal shala baashiray iyadna dee shay muhima ayay noqonaysaa annawc lmuufi sitiina nawcii buuxinayay lixdanka waa noocii lixdanaad markaa shan nooc baa hadhay macrifatu wafayaati ruwaati ruwaadda dhimashooyinkoodii garashadii la garanayeyba weeye iyo wa mawaaliidihim dhalashooyinkoodii iyo wa miqdaari acmaarihim da-doodu intay ahayd waa cilmi isaguna aada u muhima kutub dee yaan la wada helin kitaab wada jaamica aan la wada helin oo dadkiiba dee intaa isdaba socdo intaasaa kolba la yska daba dhimanayaaye laakiin kutubna way jirtaa kala duwan bal markaa dee kutubta taraajimtana way kuba sugan tahay oo way soo arooriyaane waa raawigani waqtigu dhintay iyo waqtigii uu dhashay intii da-diisu ahayd bal taas macrifadeedii oo marka wuxuu ihi maxaa taa loo yeelayaa oo arrintan loogu cinaayoonayaa oo aada loogu cinaayoodaa liyucrafa si loo garto man adrakahum ciddii uu soo gaadhay ninkani miman lam yudrikum ciddii aanu soo gaadhin loogaba garto oo min kadaabin waxa weeyaan ku beenaalaba ah aw mudallisin isagoo ku mudallisaa kaas oo fayataxarar uu markaas waxaa saafi noqonaya inoo taxade tahdibsanaanaya ama noo waxa weeye noqonaya mid dee inoo dabdisan almuttasilu kii muttasilkahaa iyo walmunqadicu kii munqadicahaa iyo wakayru daalika ka iyada wixii aan ahaynba oo waxa ujeedadu ay tahay arrin weyn baa inoogu sugan raawigan waqtigu dhintay iyo waqtigu dhashay in la ogaado waxa bal markaa lagu garanayaa eeg liyucrafa si loo ogaado markaasoo faa-iidada man adrakahum ciddii bal ruwaadan aynu geeridooda helay soo gaadhay aan ka garanno miman lam yudrikum ciddii iyagoona haddas aan sheeganaya inay wax kaba wariyeen aan sooba gaadhinoo mimantan dambe mintu bayaan noqonaysaa kuwa aan soo gaadhin ee sheeganaya laakiin inay wax kaba maqleen ay wax kaba wariyeen oo ah ninka daami ku beenaalo ah oo ruux aanu sooba gaadhin dee sheeganaya inuu soo gaadho wax kaba wariyey aw mudalisin ama ku dee sheekhiisii intuu tuuro sheekh kale uga guurayba ahoo mudallisahoo bal markaa sheeganaya ruuxaanu wax ka maqlin inuu wax kaba maqlayba markay arrimahaasi dhacaanna dee intaa inoo dabdisnaato fayataxararu waxaa markaa dee inoo noqonaya mid saafi ahoo inoo dabdisan almuttasilu xadiidkii sanadkiisu xidhiidhay iyo walmuqadicu marka laba nino mise soo gaadhin oon garanayno kani waqtigu dhintay iyo waqtigu dhashay iyo umuurahoodii da-doodii aan hayno aan aragno haddana inay wax kala warinayaan munqadici baan ku garanaynaa dadkii isa soo gaadhay inaynu sanadku mutasil iyo wakayru daalika keyrkii oo dee waxa iska badan weliba dee amhilada sheekhu inoo dee aqoosha culimada halkana way kuga badantah ama dee kuwa beenaalayaal ahaa iyo waxyaalo ruux aanu sooba gaadhin sheeganaya inuu wax kaba wariyey dee marka ninkii aanu soo gaadhin uu sheegay inay wax kaba wariyeen taariikhdiisa ay dabdisan tahay waqtigu dhintay baa dabdisan intii uu jiraa dabdisan ee kana taariikhdii la weydiiye la arko waqtigaa inaanu sooba gaadhin arrintii beentii baa ku muuqanaysa kii been sheegayey kii inqidaac sanadkiisa ama tadriiskiiyo irsaalkiiyo wixii baan ku garanaynaa bal irsaalkii daahirka iyo khaasatan umuurahaas ay nooguma muuqanayo marka taariikhdu waa shay aada iyo aada u muhima qeyb weyne kaba ah waxyaalaha kuwii beenaalayaashaa been fadeexayntooda iyo beenahoodii bal markaa caddaynteed asaniidan inqidaacu ku sugan yahe waxyaalahaasna helitaankeedii bay qeyb weyn kaba tahay wuxuul sheekhu markaa raximah llahu tacaala qaala sufyaan athawriyu imaamkii sufyaan baa wuxuu yidhi lama istamcala ruwaatu ruwaaddu markay isticmaaleen alkadiba beentii ay isticmaaleen ayaan isticmalnaa lahum taariikha aan taariikhdii anaguna u isticmaalna markay been adeegsadeene been isticmaaleen baan taariikhdii oo isagii baa la weydiinayaa goormaad yaad ka maqashay waa hebel sanadeed kaba maqashay dee waxaana waaba sheegayaa halkeed kaga maqashay waana la ogyay dee ninkan sanadii uu bal markaa dhintay intii uu noolaa meelihii uu kala joogay magaalooyinkii uu galay waqti uu galay iyo waqti uu kaba baxay waa la ogyahay marka waxyaalihii markay isticmaaleen been ayaan anaguna taariikhdii isticmaalay laftiga taariikhna ee hamsadu arrakhahu iyo warrakhahu labadaba way yidhaahaan arrakha iyo warrakha haddii arrakha la yidhaaho maxay noqon hamsadani waa caadi arrakhahu taariikhan laakiin marka taariikh la leeyahay waa tashiil hamsadii la tashiilay hamsadiiba alif loo rogay uun ee waa hamza meeshu ahayd oo taariikh bay noqon haddii warraqa la yidhahna tawriikh oo dee sidan markale kutubta qaarkood baaba dee cunwaankoodu taaya atawriikh markaasoo warraqa iyadoo halkaas ah hamsada bedelkeedii wow ay taalo haddaba taariikhdii baan isticmaalnay waana tan hadal kale oo kan sii xoogeynaya aqwaalo dhowrana meeshan way jireen beer wa qaala xafs bnu qiyaasin baa wuxuu yidhi nin isna qarnigii labaadha qaadi ahaa ida tahamtumu sheikha sheekha haddaad tuhumtaan oo nin sheekhaa idin sheeganaya inuu hebel iyo hebel iyo hebel la kulmo wax wariyey dad uu kama wariyey meesha waa laga shakiyey waa la tuhmay walaa dadkan wax kama warin baa la yisiri ama ninkan uu sheeganayo faxaasibuhu waxaad kula xisaabtantaan bisilnayni labada da ism musanaa weeye labadii da-ood kula xisaabtama labada da-ood waa maxay sooda halkan ibnu salaax ba idhaah waa ixsibuu sinahu wa sina man kataba canhu isaga da-diisa iyo iyo ninkan uu kaba qoray da-diisii oo isagii baa la odhanayaa waxa weeye dee goormaad iyada iyaad kaba warisayoo hebel goormaad dhalataaba la odhanayaa waqtiguu sheegi sheekhi kalena da-diisa iyo waqtigu dhintaa la ogyahay de haddii bal markaa uu hagaag u soo gaadhay waaba la garan karaa haddii waqti aanu ama gaadi karin oonu idraag lahayn waqtigaa uu sheekhu dhintay ama aanu nooleynba uu sheegtana dee beentiisibaa caddaansia qisada inoo soo socota waaba kan waqaala alxaakimu xaakim buu wuxuu yihi xaakimkii abuu cabdillaahi lamaa qadima calayna markuu noo yimi waa magaaladoodii naysaaburiya ugu yimi beledkoodii maxamed ibnu xaatimin ilkashiyo waa nin magaca maxamed ibnu xaatim ilkashiyo waa meel kash la odhanaya makas oo imaam sheekyada muslim ee badan kaba mid ahaayo kitaabkiisiina uu lahaana kollay qeyb imika laga madbaceeyey cabdi bni xumayd la yidhaha alkasi iyo alkashiyi labadaba way u timaada waa islam seniorship haddaba markii ninkaasi noo yimi ee faxadata uu axaadiid nooga soo naqliyuu wax ka wariyey can cabdi bni xumaydn oo sheekhii muslim ah waa xaakim oo afar boqol iyo shantii dhintay walow dee sideetan uu gaadhay ayuu ninkan laba kulmay muslim sheekhiisii baanu wax kaba warinayaa ayaanu waxa weeye sa-altuu aan weydiiyey wuhi canuulidii goortu dhashay goormaad dhalataan idhi fadakara wuxuu sheegay anahu ulida inuu dhashay sanata sitiina wa miyatain laba boqol iyo lixdankii hijiradan dhashay buuhi faqultu liasxaabina dadkii asxaabta iyadii ahaayenu wax ka wada maqlaynaan ku idhi inahu yascumu wuxuu sheeganayaa annahu samica inuu maqlay oo minhu min cabdi bni xumayd cabdi inuu kaba maqlay bacda mowtii geeridiisii dabadeed bihalaata casharata sana waayo laba boqol iyo wuxuu dhintay isagu toddobiiyo afartankii ayay dhimashadiisa ayd cabdi bni xumayd isaguna waa kan yidhi laba boqol iyo lixankii baa dhashay saddex marka uu dhasho ama saddex iyo toban sanadood sii muutana marka dee ujeedada waa takdiib been buu sheegayaa weeyaan oo umuuro badan oo rag badan baa sidaa lagu fadeexeeyey uun oo dadkii markii la yidhi barhkoodna iyagoo sooba gaadhay halkeed kaga maqashay halkaas halkaa maalbaba joogo sanadaad kaga maqashay ayaa arrintu noqotay haddaba bal markaa taariikhda ahamiyadeedii ay baalatani tahay qalabnu salax marka imika halkan bal umuuro taariikhdii ku tacalluqsanuun oo cuyuun ama dee waxyaalo dee mudan oo ama qiimo lahaan nafiis ahaayee kaba soo doorteen halkan kutubulmusalax ama ibnu salaax ayuu halkan noogaba sheegayaa oo kollay malaa tartiibtii sheekhana waxaad moodaa inaanu tartiibtiisii adigu in yar wax ka yar bedelay ee laakiin waa waayo waayin umuuraha kuwa dambe ayaa ka horeeyay halkan ibnu salax baa wuxuu uhi shaksaani laba shaksi oo min asaxaabati asxaabta ka mida casha uu noolaayo kullu mid kastoo minhumaa labadooda ka midii sitiina sanatan lixdan sannadood filjaahiliyati waqtigii jaahiliga adigu waa intaan islaamku hagaag u faafin unbaa jaahiliyadii loo wadaa xataa markaa islaamku haba jiro dee saasumay ku suurtagelaysaa raggan intay dhowr iyo kontonkii hijrada dhinteen ay leeyihin lixdan sanadood ayay islaamkiina noolaayeen lixdan sanadoodna jaahili oo ama ninku waa inuu reerkoodan weli islaamin soo gaadho on taas maqsuudku wa sitiina fi lislaam lixdan sanadoodna islaamka dhexdiisa intay islaamka ahaayeen wahuma xakiimu bnu xisaamin wa xasaanu bnu haabitin radia allahu canhuma labadaas saxaabi weeye midna quraysh yahay midna ansaar yahay xakiim ibnu xisaam iyo xasaan ibnu thaabit boqol iyo labaatan bay gaadheen welina waa arrinta yar halka faa-iidada keentay in dad badan boqol iyo labaatanka gaadhay way heli karaanbe oo saxaabadii abaabe laakiin waa arrintu waa laba da-doodiibaa qeybsan haddana waa sitiina fi ljaahiliya tan weeye maqsuudku iyo sitiina fi lislaam ee mudlaqa sinni uun loogama jeedo imaka halkan oo dee goor ahaan uguma xusan ilaa dhowr noo kalena kutubta way raaciyaan afar noo kale iyana waa la raaciyaa dee majmuuco kalena oo boqol iyo labaatan gaadhay saxaabaduna way sheegaane laakiin iyada waxaan kala caddayn halka sidaas qoladan ay u kala caddahay oo qaybsankan lixdan iyo lixdan ay u qaybsan tahay ayaan jirin taas wa xukiya can ibni isxaaqa ibni isxaaq waxaa lagaba soo naqliyey ana xasana bna thaabiti bnilmundir ibni xaraam eeg markii hore eeg ninkii hore way wada socdeen xakiim ibnu xisaam buu ahaa isagana awowgiisa labaad waa xaraam walow ay dabcada cali xalabi iyo xisaam un ay dhacday laakiin waa khada aan dee shaki ku jirin waxaana ay culimmadu kolley kuma kala dabdiyeen mu'talifka iyo mukhtalifka halkiisay ku soo arooriyeen labada magace qoraysh iyo inta iyagu waxa weye dee isagu waanu inoo sii kala basnida magaca weynu soo aragnay qoraysh iyo waxyaala dee inta laba caanamaasho ee qorayshna ay kalaba guursadeen xisaab bay la baxaysay ansaar iyo reero kaleo kolley iyaga isku dhawaayeenna xaraam bay laba baxayeen marka magacu hadduu qoraysh yahay xaraam ma jire waa xisaamun magacu hadduu ansaar yahayna xisaam ma jire waa xaraam san bay kala yihiinba caasha kullu minhum afartaa isdhalay buu leeyahy waa arrin gariiba ibnu isxaaq bay ka soo naqliyeen mid kastoo afartooda ka midii wuxuu noolaa mi-atan wa cishriina sana boqol iyo labaatan sanadood qaala alxaafid abuu nucaymin baa wuxuu yidhi walaa yucrafu haadee arrinkan looma garanayo boqol iyo labaatankaasa afar isdhalay inay dee wada gaadhaan ligayrihim min alcarabi iyaga qayrkooda carabdee ka da-weyn way soo naqliyeen ee laakiin afar iswada dhalay oo mid kastaa boqol iyo labaatan gaadhay oon afarta ahayn oo carab ah lamama garanayo qolku waxaan idhi ibnu kasiir baa leh hadalkiisiibaa dee si loo wuxuu uga jeeday loo ogaado ayuu qultudan ulaba yimi oon dee si kale loogu qaadan oon qad cumira way cimriyeenoo macnaa jamaacatun jamaaca min alcarabi carab ka mid aktaru min hada dad boqol iyo labaatan ka weynaayoo caraba oo dee taariikhdii kuba sugani way jiraan wainama araada wuxuu u jeedaa abaa nucaym ama abuu nucaym ana arbacatan afar nasaqan isdaba gashan oo iswada dhalay oo yaciishu uu noolaanayo kullun mid kastoo minhum iyaga ka midi mi-atan wa cishriina sana boqol iyo labaatan sanadood lam yaktafiq hadaakaasi umay xasilin umay waafaqin fii keyrihim keyrkood laguma aragoo afars wada dhalay ama ruux boqol iyo labaatan gaadhay ama boqol iyo soddon ama in ka badan ee magacyo way jiraan kutubta kuba sugan wuxuu ihi sheekhu wa amaa salmaan alfarisiyu faqad xakaa wuxuu soo naqliyey alcabaas ibnu yaziid albaxraaniyu cabaas ibnu yaziid albaxraani ninkaa la yidhaahaa alijmaac in layskuma waafaqsan yihi waa isagu siduu soo naqliyey calى anahu caasha miatayni wakhamsiina sana laba boqol iyo konton sanadood inuu jiray waاkhtalafuu fima zaada calaa dalika waana isu khilaafeen wixii intaa kaba badanoo ilaa talaata mi-ata wakhamsiin oo barhkood baa leh wasiyu ciisa buu soo gaadho saddex boqol iyo konton buu noolaa laba boqol iyo kontonka wuxuu ka dhigay itifaaq kolleyna dahabina taariikhulislaam markii hore intuu sidaa kuba sheegay siyar acla bni walaa tarjamadiisa aada u dheer tarjamada slam waayo qiso layaable ayuu leeyaho dariifa dhowr iyo toban gacmoodna ooba soo maray isagoo nin xore ahaayo taas si balgu ku bilaabmay masiixinimadiisa isagoo reer farisa iyo waxay qiso weyn oo dariifa ayuu leeyahay oo dee kolley cajiiba waxaa markuu waday da- qisadiisaas ayuu da-diisan intuu hadalkan cabaas sheegay ayuu leeyahay bo sanadkuna inqidaac baa kuba sugan waa sanadka itifaaqa uu kuba soo naqliyey waxa markan in badan eegayna taftiish badan la imina taa ii sugayana maba helin deetuu yidhaha bal ninkii cilmi hayaa hanoo faa-iideeyo markaasuu yidhaha umuurihiisa marka la eego jihaadkiisii guurkiisii hawlihii uu qabtay iyo waxyaalahaasi inaanu da-dan gaadhin oo nin da-daas ahayn ayaa kaba muuqata buu markii dambe wuxuu leeya aniga waxay muuqatay inuu dhowr iyo toddobaatan jir aanu boqolba gaadhin waa siday koley bal tarjamadiisa juska hore siyaro calam nolaa wayd eegi doontaa waa tarjamo dheer hadal dheerna uu ku leeyay markaasuu dhaha taariikhu lislaam ayaan saa ku idhi waana hadalka aanoo raacaye laakiin wax taa weli sugayo ama saxiix kaba dhigaya maba haye ayuu leeyahay taas halkanna wuxuu dhaha bal ninkii cilmi hayaa noo faa'iideeyo cibaaro saasa waqad awrada sheekh abu camr ibnu salax raximah llahu tacaala wuxuu soo arooriyey wafayaata acyaani min annaas dad macnaa ah dadka acyaantoodii dadkii uguba muudnaa waqtiyadii ay dhinteen ayuu halkan si loo ogaado oo markaa intiibuu inoo tirinayaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam tuufiya waa dhintay alxaal huwa ibnu halaatin wa sitiina sana isagoo saddex iyo lixan jir ah cala almashhuuri qowlka mashhuurka waayo shan iyo lixdan iyo lixanba way soo arooreen ee bal qowlka mashhuurka yowma alisnayni maalin isneedna waa dhintay athaani cashar min rabiic alawal bisha rabiic alawal labiyo tobanayd sanata ixdaa casharata min alhijra sanadii koob iyo tobnaadayd sanadii koob iyo tobnaadayd khilaaf ma taagna ishkaalna ma jiro maalin isneedna shaki kuma jiro labiyo tobanka rabiicul awal kolley maaha dee waxay culimmadu isku wada waafaqeen labadeedii waa layidhi rabiicul awal tobankeedii waa layidhi labiyo tobankan waa layidhi aqwaalo ayaa jira iyada xagga marka la eega maalinta ee laakiin inay isniin ahayd sanadaasna ahayd rabiicul awalna ahayd iyada taas shaki kuma jiro bal ishkaal weyn baa halkan jiro oo waxaan filaya raxiiqii aan ku sheegnay in halkana dee culumulxadiid taqyiidka ama ibnu salaah ee uu leeya ciraaq haddaa u laabantaan aa helaysaan waayo ma sheegi karo waqti ma haysto laakiin arrintu ay tahay uun sanada oo rasuulka ilaahay labiyo tobankii rabiicul awal oo maalin isniin ayuu dhintay baa dee mashhuura saas bay jumhuurulculamaa qabaan laakiin inay isniin labiyo toban ay noqoto sanadaas waxa weeyaan waa ishkaal aada u adag oo haddii bili saddex laga dhigo inay waa la ogaha rasuulka ilaahay inuu maalin jumca dulxija ama carafo taagnaa baa la ogaa bishaasi khamiis bay bilatay rabiicul awaa bishii dulxija haddaba bal bilaha dulxijo iyo muxaram iyo safar haddii laga dhigo biluhu soddonka inay wada buuxsameen labiyo tobanka rabiicul awal xad bay noqonaysaa haddii laga wada dhigo inay wada naaqis ahaayeenna khamiis bay noqonaysaa labiyo tobanka haddii si uun gees kastaa loo rogay barhkood laga dhigo naaqis badna ama laba ama mid labada dhinacba si uun looga dhigana ama sabti ama waxay noqonaysaa jumca maalinta waxa wey labiyo tobanku marka waa ishkaal adagoo soo-aali muujiyey kolleyna halkan ciraaqiyaansiyo bal arrintu dee walow jumhuurulculamaa qowlkee tahay inay labiyo toban maalintaa isniin way ahayde laakiin bisha labiyo tobankeedii ay ahayd kolley ishkaalkaas baa jira labiyo tobankeedii haddii labadeedii laydhaha ama tobankeedii hadal kale weeye waa caadi waayo wa abuu bakrin ay wa tuwafiya abuu bakrin abuubakarna waa dhintayoo can alaatin wa sitiina aydo isaguna saddexiyo lixan jir buu ku dhintay fii jumaada aluulaa bal jumaada alaakhirana waaba suurtagal bay ahayd aniga bayna qowseyn baa ii taallo waxaad moodaa kitaabkii asalkaa inaanay kuma sugnayn laakiin ta kaleba dee waa layidhi ibnu salax bay tani kaba dhacday sanata alaata casharata wa cumaru cumarna isna tuufiya can alaatin wa sitiina aydan isna markii la dilay saddex iyo lixan buu ahaa fii dilxijati sanata alaatin wa cishriin dilxijana bisha way ahayd saddex iyo labaatankii hijrada qultu waxaa ihi wakaana cumaru cumar wuxuu ahaa waa munaasabadan taariikhdan hayno awala man shaksi kii ugu horeeyo arakha ataariikh alislaamiya bilhij arakha taariikheeyey ataariikh alislaamiya taariikhdan islaamka ku taariikheeyo ku saleeyey bilhijrati nabawiyati hijradii rasuulka min makata uu ka hijrooday ila lmadiina taas buu ahaa iyadoo dee saxaabadana uu kala tashaday kama basinaa daalika san arrintaa ku basinay fii siirati malaa dee siiradiisuu kitaab kaba qoray siiradiisa aan kuma basninay ama dee waa tarjamadiisa taas horta waa siiro gaaratan wa fii kitaabina taariikh kitaabkiisan albidaaya wanihaaya ee isaguna dee cumar maqtalkiisiiyo marku hadlayo uu in badan kaba hadlo dee waxyaalaha kuba tacalluqsan iyo markii sanadaa la joogo lixiyo tobnaad uu inay sanadii taariikhda la bilaabayba ahayd umuurahasan ugaba hadlay buu leeyahy wa kaana amruhu bidalika amarkiisii in la taariikhda la qoro oo sanoo la taariikheeyana waxay ahayd amarkii uu amray fii sanati sita casharata min alhijr sanadii lixiyo tobnaad ee hijrada waqutila cuثmaan bnu cafaana waa la dilay walxaal qad jaawasa amaaniina isagoo sideetankii dhaafay waqiila waxaaba la yihi qad balaga tisciin ayay haddana dileen markaa isagoo sagaashanba gaadhay fii dilxijati sanata hamsin wahalaatiin shan iyo soddonkii hijrada dilxijo iyadnahay wa caliyun waqutila caliyun caliyna waa la dilay fii ramadaana isna waa la dilay sanata arbiciin can halaatin wa sitiin oo isagana saddex iyo lixdan oo huwa wahalaatu sitiina caashun sitiina caashu bacda alaati siyuudi alfiyadiisa oo kale markuu cali sheegayay markaasu wahuwa whalaau saddexuu sheegayma waa rasuulkii abibakr cumar saymakayno hna sitiina caashu bacdaha halaatun wadalxatu wazubayr ay dalxa iyo zubayrna qutilaa waa la dilay yowma aljamali sanata sitin waalaaiina maalintii jamal baa la dilay lix iyo soddonkii hijrada waa dagaalkii jamal qaala alxaakimu xaakim baa wuxuu idhi wa sinu kullin minhumaa mid kastaba da-diisu waxay ahayd arbacun wa situuna sana bal siduu xaakim yidhi watuwafiya sacdun waa sacd ibn abi waqaas axad alcashara isna waa dhintay can halaatin wa sabciina saddexiyo toddobaatan xaggooda isagoo saddexiyo toddobaatan jir ah sanata khamsin wa khamsiin shan iyo kontonkii hijrada aanay dhimashadiisu ahayd wa kaana wuxuu ahaa aakhira man tuwafiya min alcasharati tobankii jannada loogu bishaareeyey ninkii ugu geeri dambeeyey ayuu ahaa sacdun bikhamsin tali sacdun bikhamsatin tali khamsiina fahuwa aakhiru casharatin yaqiina siyudin wa saciidu bnu zaydinna isna wuu dhintay sanata ixdaa wa khamsiina koob iyo kontonkii hijrada isaguna waa axad alcashara walahu halaatun aw arbacun wa sabcuun isagoo saddexiyo toddobaatan ama afar iyo toddobaatan jir ah wa cabduraxmaan ibnu cawfin isna wa tuwafiya iska wada qadaro waa dhintay oo cabduraxmaan ibnu cawfin can khamsin wa sabciina shan iyo toddobaatan isagoo gaadho da shan iyo toddobaatana isagoo gaadhay buu dhintay sanata ithnatayni wa halaatiina labiyo soddonkii hijrada wa abuu cubaydata abuu cubaydata bnu jaraax oo isaguna dee casharadii kaba mid ahaana tuwafiya sanata thamaaniya casharata sideed iyo tobankii hijrada ayuu daacunkii camawaas ayuu kuba dhintay walahu hamaanun wa khamsuuna isagoo sideed iyo konton jira oo markaa raggii jannada loogu bishaareeyey ninkii labaad buu noqonayaa oo abubakar baa ka horreeyey uun abubakar isagaa xaggii geerida ku xigay radia allahu canhum ajmaciin qultu waxaan ihi bal asxaab almadaahib baan gaadhsiinaa wa ama alcabaadilatu cabdilaahiyada nimankii la baxay cabaadiladii maaha wixii cabdilaahi la odhanayo waa afartii aynu soo maray aynu horeynu u soo marre mabxadkii saxaabadan kuma soo marree iyaga geeridoodu sheegaya fa cabdullaahi bnu cabbaasin tuwafiya sanata hamaanin wa sitiin sideed iyo lixankii hijraduu dhintay wa tuwafiya bnu cumara wa bnu zubayr cabdullaahi bnu cumar iyo cabdillaahi bnu zubayrna waxay dhinteen fii sanati halaatin wa sabciin saddex iyo toddobaatanko ibnu zubayr waa la dilay wa cabdullaahi bnu camrin wa tuwafiya cabdullaahi bnu camrin sanata sabcin wa sitiin toddobiyo lixankii hijrada wa ama cabdullaahi bnu mascuudin falaysa minhum horeynu usoo maro iyaga cabaadilada ka mid ma aha qaalahu axmed ibnu xambal baa yihi khilaafan iyadoo la khilaafayo liljawhariyi jawhari waa ninkan saxaaxa leh oo isagu ku daray cabaadilada xaytu meeloo caddahu uu cabdullaahi bnu mascuud tiriyey minhum min alcabaadilati uu kuba tiriyey wa kaanad waxay ahayd wafaatuhu geerida cabdullaahi bnu mascuud sanata ixdaa wa halaatiin khilaafadii cuhmaan koob iyo soddonkii hijraday ahayd qaala bnu salaax athaalisu ka saddexaad waa halkan ku daynayne markii hore adigu tartiibta bal beritaan insha allah ka bilaabi doonaayo athaalith alawal iyo athaanina inoomay horreynbe athaalitana halkan waxay kaba timi iyo bal waan sheegi doonaa insha allahu tacala waana casharka dambe allah subxana wataala wasalaamu calaa sharaf lmursaliin sayidina mawlaana maxamed nabiyyi wala alihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima clamtana wacalmna wayanfacna wasidna cilman yanfacna wala tajcal fima calamtana wabalan calayna qalabdu salaaxi ibnu salax wuxuu yihi adalisu asxaabu lmadaahib alkhamsati almatbuuca afkigan athaalid isaga ibnu salax kaley umuurahan macaa laba aynu shalay soo marnaa uu tartiibsanaayo uu sheegayay yar cadad ahaan dikrigana cadadka oo ka hore wuxuu kaba dhigay isagu lagu iskeer weydaariyeen xaggan tartiibta ibnu kasiire kaysa koowaad wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo khulaafadii iyo ama casharadii iyo markaas waqtiyada ay dhinteen muta koowaad isaga u ahayd talabaadna waxay ahayd qolooyinkii boqol iyo labaatanka sandood gaadhay markaa tanna watii saddexaad ee kalaamkii said kollayna saasuu ku waday oo taalif marku axaduhaa iyo athani athalith alraabic alkhamis silaa kuwa inoo dambeeya markaa saalifnimadu waa taa hadalkii ibnu salaax ee laba uu isagu mid kastaba uu ka koobaad iyo ka labaad ka dhigay ayuu sheekhu uu soo sheegay walow ay kala horeeyaan se waxaanu sheegin yar xaggan cadadkan ama dee tirintan la tirinaye athaniya axaduha uu kala cabbiray baanu sheegin xidhadaba bal iyadana shayga dee muhimka ah ee taariikhda ku tacalluqsan ee halkan aan ku sheegayaa weeye ibnu salax suu la yidhi waajiisa saddexaad waxa weeye asxaabu lmadaahib alkhamsati almatbuuca madaahibta shanta ah ee matbuucada ah waxa weeyaan asxaabteedane waa ayimadeedii iyaguna waqtiyadii ay dhinteen iyo geeriyadoodii oo markaa wuxuu hi isagoo shantaa inoo sheegaya sufyaan athawriyu tuufiya bilbasrati sufyaan ibnu saciid athawri tuufiya bilbasrati basra ayuu ku dhintay sanata ixdaa wa sitiina wa mia boqol iyo koob iyo lixdankii hijrada walahu arbacun wa situuna sanatan isagoo afar iyo lixdan jir ah macnaa sufyaan athawri maanta madhab uu leeyahay oo matbuuco adduunyadaba guud ahaan aan ku ogweynay ma jirto laakiin waqtigiisiiyo ilihii ku dhowaa ama waqtiyadaa hore ayay dad atbaacdiisa ah oo thawriyiin la odhan jirayba oo bal markaa madhabtiisa ku cibaadaysan jiray ama kuga dhaqmi jiray ayaa jiray laakiin markii dambe way inqiraadeen markii dambe way inqiraadeen markii dambe way inqiraadeen bal markaa taasi iyadu waxa weeye taasi way inqiraadeenba se imika waayo qolooyin kaloo u jirin baa jiro iyagana madaboodu inqiraadeen oo bal marka abu thawr oo kale iyo ibnu jariir oo kale iyana madabo matbuucay lahaayeen afay athamaaniina sideetan da-diisu ay dhaaftay waa imaam malik wa tuwufiya abuu xaniifata bibaqdaada abuu xaniifana baqdaad ayuu kuba dhintay sanata khamsiina wa mi-atin boqol iyo kontonkii hijrada walahu sabcuuna sanatan iyaday u sugnaatay toddobaatan sanadooduu toddobaatan jir yahay wa tuwafiya shaaficiyu shaaficina isagu wuu dhintayoo maxamed ibnu idriisa bimisra imaam shaafici oo magaciisu maxamed ibnu idriis iyo masr buu ku dhintay sanata arbacin wa mi-atayn laba boqol iyo afartii hijrada can arbacin wa khamsiina sana afar iyo konton jir isagoo ah wa tuwufiya axmed ibnu xambalin axmed ibni muxamed waa kaynu sooba ogaano aabihii waa muxamed ee xambalkani waa awowgii axmed ibni muxamed ibni xambalna baqdaad ayuu ku dhintay sanata ixdaa wa arbaciina wa mi-atayn laba boqol iyo koob iyo afartankii hijrada can sabcin wa sabciina sana isagoo toddobiyo toddobaatan gaadhay oo waxaa ugu da-yaraa imaam shaafici oo isagoo afar iyo konton kuba dhintay qultu waxaan idhi waxaa odhanaya ibnu kathiir oo wuxuu doonayaa inuu ku idaafeeyo nin lixaad bal waxa weeye ama laba kale uu ku idaafeey uu ku biiriyo intaa uu sheegay ibnu salaax oo shan buu sheegay thawri uu ku jiro bal laba imaam oo kale oo iyaguna madhaba lahaa laakiin madhabadeedu berigii dambe ay inqiraabeen ayuu doonayaa inuu raaciyo wuxuu yidhi waqad kaana ahlu shaami reer shaam waxay ahaayeen calaa madhabi alawsaaciyi awsaaci madhabtiisay kuba sugnaayeen naxwan min mi-atayn sanatin wax laba boqoloo sanadood ku dhow oo ujeedada imaamka awsaaci la yidhaaho cabduraxmaan ou geeridiisa inoo sheegi dooniyo halkuu ku dhintay reer shaam madhabtiisa oo nin dee imaamo ayuu ahaayo muxadis ah faqiihna ahaa madhabtiisa ayaabay kuba dhaqmi jireen oo ujeedadu maaha reer shaam oo dhan ee waa dad reer shaam ka mida ayaa madhabtiisaba ku dhaqmayo kuba sugnaa welibana isaga muddo dheer bay ka dambeeyeen oo ilaa laba boqoloo snood waa isaga dabadi ayay dad la helayay madhabtiisa raacsan laakiin markii dambe iyagina way inqiraadeenoo waanay sii siyaadin cid madhabtii ka shaqaysoo taxriidhisana oo a-imo ina waanay la helin wa kaanad wafaatuhu geeridiisu waxay ayd sanata sabcin wa khamsiina wa mi-atin boqol iyo toddobiyo kontonkii adigu boqol iyo toddobiyo kontonkii hijrada ayay geeridiisu ahayd bibayruuta min saaxiri shaam bayruut baanu ku dhintay oo bilaadii shaam la odhanaya xeebaheeda ahayd ama xeebteeda walahu min alcumri sabcuuna sana isagoo toddobaatan gaadhay kolley dabcada cali xalabi waxaa kuba sugan isagoo nusqo fara kaba soo naqlinaya ama khadiyo makhduudo ah bidcun wa situun halkan taas baa isaga kuba sugnayd halkana bayn alqowseyn isaguba wuxuu sheegayaa shaakir inaanu ibnu kathiir sheegin waqt intii da-diisu ay gaadhay ee meesheedu ay caddayd ee uu leeyahay aniga intan labada qowsba ku sugan kordhiyey oo waxaan anoo ka soo qaadanaya ama ictimaadsan tarjamaday taadiibu taadiib ku leeyihiin bal isagu wuxuu leeyahay bidcun wa situun situuna ayaa kuba sugnayd nuskhada afarta wakadalika isxaaq ibnu rahawey waa isxaaq ibnu ibraahim baa la idhaah waxa weeye abihii baaba rahawey haduna ay ahayd waqad kaana wuxuu ah imaaman imaam mutabacan la raaco oo madhabba leh lahu daa'ifatun waxaana u sugnayd daa'ifo iyo koox yuqalliduunahu isaga ku dayda oo raaco oo taqliidsada madhabtii oo wayajtahiduuna ku ijtihaada calaa masraki isagu halkii masragiisii ijtihaadkiiyo dariiqiisii ijtihaad oo yuqaalu lahum lagu magacaabo alisxaaqiya isxaaqiya la odhanayay iyaguna markii dambey inqiraadeen waqad kaanat wafaatuhu sanata hamaanin wa halaathiina wa miatain waa isxaaq boqol iyo sideed iyo soddonkii hijraday dheergeeridiisu ahayd can sabcin wa sabciina sana isagoo toddobiyo toddobaatan gaadhay sabcin wa sabciina sanana waa shaakir idaafadii saasoo bayna qowsin u geliyey isagoo suu xagga hooseba inoogu sheegayo taadiibu taadiib ictimaadsanaya laakiin wuxuu leeyahay cali xalabi dabcadiisa waxaa nusqadee fara kuba sugnayd can bidcin wa sabciin oo halkan lafdigan sabcin wa sabciin bedelkeeda un dhowr iyo toddobaatan oo dee dhici karta halkan taxdiid baa kuba sugan intaa taxdiid dee intii bidci ay ku dhacayso oo dhan ba lagu fasiri karo bal marka waxa weeyaan a'imadani waa kuwii iyagu madhabaa lahaa ama kuwa inqiraaday ha noqdeen ama kuwo iyagu madhabahoodii ay noqdeen kuwa baaqiga ah ee dee maanta malaayiin min albashar ay raacsan yihiin caalamka guud ahaan haba noqdeen kolley rag kale oo uu ka tegayna way jiraan sida abu thawr iyo ibnu jariil iyo kolley layth ibnu sacad iyo waxaana dee madhabaa faafinteeda kolley qeyb kaba qaadata dadkan a'imada ah ee madhabtii kaba mid ee madhabtii dabdinaya taxriirinaya ama talaamiidiisii iyo ciddii talaamiiddooda ahayd iyo ciddii talaamiiddooda ahayd ee iyagii isu taagaya nashrinteed tahdiibkeed taxriirinteeda taqciidkeeda qawaacid loo yeelay hagaag kuwaasaa bal madhabaha faafiyo ay kuba faafaan ee madhabtii hadday weydo imaamkaas asxaab uu leeyahay oo intay aada u muuqdaan aadna ugu cinaayoodo madhabtiisii oo markaa taxriiriyo oo dabdiyo taqciidiyo oo bal markaasaa kuba nashriya marka dambe way iskaba dhammaanaysaayo markaa raggan dee saasay arrintooda ahayd oo iminka layt ibnu sacadba imaam shaafici ayaa wuxuu idhahaa isagoo walibana umayso markaa kollay u gaari kari laha hadduu hore masar u tago dee isagoo yar ee uu kuba calaacali jiray inaanu gaadhin oo uu ka murugoon jiray haleel la-aantiisa isagii ibnu abidibi ibnu abidibi kolley way adkaan lahayd siduu kuba dee wax kaga qaatay sagaal jirkiisii buu dhintay ayaa wuxuu kaba cabiray lays inaanu imaam malik xagga aqoonta fiqiga ugama yarayne laakiin wuxuu yidhi dayacahu asxaabu ninkan dee imaam malikna asxaabtiisii badnayd ayaa nashrisay tahdiibisay oo dabdisay oo markaasaa kuba faafisay meel kasta gaadhsiisay isagana nimankii xertiisa ahaa ayaa cilmigii uu lahaa iyo fiqigii uu lahaa isagoon imaam malik la dabaqa ahaa waa isku waqti bay ahaayeen aan kana aqoon yarayn xaggaa fiqi ahaana uga aqoon yarayn ayay haddana asxaabtiisa dayacuu kaba cabiro ujeedo dad baan la helin cilmigiisii nashriya faafiya oo intay dee tahdiibiyaan oy dee bal markaa wixii ay ku dabdin karayaanna kuba dabdiyaan saa kuba nashriya ayaan meesha la helin asxaabtiisaa dayacay bal markaa kolley inqiraadka waxyaalahaasa ugu wacan madahbahan ee inqiraadeen qaala bnu salaaxi ibnu salaax baa wuxuu yidhi alraabicu waayo imika eeg alawal athaani athaalith saddexa waan soo aragnay thaalith waa tan imika aan kaba soo baxnay awal iyo thaanina qoladii mucamariinta ahayd iyo rasuulka ilaahay iyo casharadii iyagana uu cabaadaladana uu raaciyay ama cabaadiladiina uu raaciyey waafayaadkoodii bay ahayd imanka ti afraadna oo wuxuu weeyaan waa taariikhdu aada iyo aada u qiimo badan aadna u muhim ah oo dee bal ahaymadii ay xadiis ku leedahayna aynu sooba aragnay ayay umuuro inooga soo doorteen ama ibnu salax baa asal u ahaaye umuuro dee inahoodii ugu mudnayd ee fawaa-idda waaweyn ahaydba ayay de amhiile ahaan uu inoogaba soo qaaday saddex haddaan soo aragna tii afraadna maxay tahay asxaabu kutubi alxadiid alkhamsa waa kutubtan xadiidkee shanta ah qolooyinkii lahaa iyagana waafayaadkoodii iyo waqtiyadii ay dhinteen intani kolleyna dee ruuxa tarjama ahaan uguma fila tarjamadoodii maaha waa geeridoodii un sanadaasay dhinteene laakiin sheekha tarjamadiisii oo dhan dee kutubta taraajimta ayuunbaad kaba helaysaa iyo kutubta taariikhde albukhaariyu wulida sanata arbacin wa tisciina wa miya boqol iyo afar iyo sagaashankii hijirada ayuu ku dhin ayuu dhintay ayuu dhashay wa maata leylata alfitr ciid alfidri sanata sittin wa khamsiina wa mi-ateyn waxa weeye waxaan u dhintay habeen ciidulfidri oo laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijirada biqaryatin meel qarye ama tuulo ayuu ku dhintay yuqaalu laha lagu magacaabo khartanka taas oon magaaladiisii ahayn bukhaara taas buu kuba dhintay wa muslimu bnulxajaaji muslim ibnulxajaajna tuwafiya waa dhintay sanata ixdaa wa sittiina wa mi-ateyn laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd oo bukhaari markaa shan sanadood buu ka geeri dambeeyey can khamsin wa khamsiina sana isagoon lixdanba gaadhin ee shan iyo konton jir bal markaas ah oo ee laba boqol iyo afarti iyo meelahaas ayaabay dhalashadiisu ahayd abuu daa-uuda abuu daa-uudna waa tuwafiya waa dhintay oo abuu daa-uuda abuu daa-uud saaxibu sunan sanata khamsin wa sabciina wa mi-ateyni laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijirada isagana dhimashadiisu ahayd atirmidiyu wa tuwafiya tirmidiyu tirmidina waa dhintay oo bacdahu waa bacda tirmidiyi biarbaci siniina tirmidi buu afar sanadood kaba dambeeyey bacdahu bacda abi daauud abi daauud dabadii biarbaci sina afar sanadood oo abu daauud buu afar sanadood kaba dambeeyo markaa goormay noqon sanata tiscin wa sabciin maxaa kuu qadaran wa mi-ateyn de abi daauud waaba ka sii dambeeye waa laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijiraday tirmidina dhimashadiisu ahayd wa tuwafiya abuu cabdiraxmaan innasaa-iyu axmed ibnu shucayb abuu cabdiraxmaanna waa dhintay oo sanata halaatin wa halaati mi-atin saddex boqol iyo saddexdii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd shantaasi waa shantoodii ee ibnu maasha baa maqanoo waa kan inoogu kordhinayo qultu wuxuu yidhi ibnu kathiir ma sheegin waayo ibnu daahir marka lasoo gaadhiyo wixii ka dambeeyey walow ibnu daahir dee ibnu salaax kaba horeeyey ayaa waxa weeye ay kudarkan kutubtan dee shanta ah ibnu maasha lagu daray lixda lagagaba dhigay ay bilaabantay intii hore ka lixaad barhkood daarimi bay kaba dhigayeen kuwa muwadaca maalik bay kaba dhigayeen oo bal markaa taas baydhe laakiin ibnu daahir baa u horeeyey markii dambena qolooyinkii adraafta lahaa ayuunbaaba dee saa bal marxaawe ibnu casaakir iyo mizi iyo ama kamaalka saaxibu kamaal iyo cabdulqani almaqdisi iyo qolooyinkaasaa markii dambena isaga iyagoo kuba raacay bay kutubtoodaas ay kuba dareen oo saasuu markii dambe ay noqotay imika waxa ugu mashhuursan qolada kale inaan la raacin ibnu maaja in la raaciyo qoltu waxaan yihi buuri ibnu kathiir baale waa abuu cabdillaahi maxamed ibn yazi ibnu yaziid bni maajah kolleyna walow lafdigu dee waa lafdi cajamiye seeha un bay aqriyaan oo waqtiga lagu joogsanayay cinda alwasliba waa taasune ta iyada maaha marbuudo oo ha u bedelanta sida barhkood maxamed faad cabdilbaaqi iyo qolooyin kaleba dhacday kutubtooda oy ku celceliyaan ay ta kaba dhigaan bal dabcada xalabista kuba sugan kollay taas ma aha oo dee say dee culimmadu ku dabdiyaan ay weliba halkana barhkood ee ay hadalka kuba dheereeyaan iyagoo dabdintiisan sheegi saaxibu sunani allatii taasoo kumila biha lagu buuxiyey alkutubu sitatu kutubtii lixda ahayd oo ah asunan alarbacatu bacda saxiixayni sunantii afartayd saxiixayn dabadeed oo ujeedadu shan kitaab baabaynu soo maray ama asxaabtii lahaa waqtiyadii ay dhinteen haddaba kutubtaas baa lix lagagaba dhigay oo markaasay kutubtii noqdeen kutubtaa lixda ah oo labada saxiix iyo afarta sunantii uu midkood yahay ibnu maaja allatii sunantaasoo ictana uu cinaayooday biadraafihaa adraafteeda uu u cinaayoodayba ama dee kutubta lixda ah baad waa guud ahaane allatii kutubta lixda ah oo ictana uu ku dadaalo u cinaayooday biadraafiha adraafteeda alxaafid ibnu casaakir xaafidka ibnu casaakir oo xaafidka ina casaakir ama imaamka shahirka weeye kollay usraa bay noqdeen markii dambe laakiin waa ninkaas dee ugu mashhuursanaaye ugu cilmiga badnaa uguna xifdiga iyo rixlada dheeraaye ayaa wuxuu leeyahay kitaab uu ku magacaabay al-ishraaf calaa macrifati aladraaf waa kitaabku sheegayo marka kutubtan adraafteeda oo adraaftuna waa nooc ta'liifo ay wax ku alifayeen oo ninku markaa dee kayfiyaadkoodii ama anwaacihii ta'liiftuu kaga midiya ama tasniifko kutubtaas imaka lixdaa mithaal ahaan kutubtan adraafta ay leedahay ayaa axaadiistii ku sugnayd baa xadiid xadiid loo soo dhiganayaayo laakiin xadiid kastaba in unbaa laga soo dhiganaya marka xadiidkaa in intii kale lagaga fahmo oo intii kale lagu garto laga lagu sheego uu dhigto ayay asaaniiddii ay lahayd axaadiistaasi ay kutubtaa kuba lahayd ayaa ama dee halkay ku kulmayeen hadday wada leeyihiin ha noqoto adigu asaaniiddii oo dhan baa deeta la tatabucayaa la sheegaya taas baa kutubul adraaf lagu magacaabaa oo bal matalan xadiidkii inama alacmaalu binniyaat oo kale marka jumladaa lagaba dhigto intii si kale waa la garanaya xadiidkii oo kale waa dee xadiidkii markaa waa la fahmaya xadiidkii markaa matigii lama dhammaynaye ayaa wuxuu wadayaan markaa bal matalan bukhaari oo kale sanadkiisii muslim intii dee ka warisay raggaa lixda leh ayay mid kasta sanadkiisii oo dhan ayay bal markaa sheegayaan kolleyna dadkan markaa warinaya ayay xuruftooda ama magacyadooda kuba tartiibiyaan bal taasba weyo haddaba ibnu casaakir kitaabkiisa al-ishraaf calaa macrifati aladraaf waxa uu ku soo daray oo kutubta ka mid ahaa ibnu maaja baa kaba mid ahaa wakadalika sidaas oo kale sheekhunaa sheekha inagiina waa u cinaayooday alxaafidu lmiziyu xaafidkii mizi isaguna saas oo kale saa ibnu casaakir oo kale ictanaa birijaaliha wa adraafiha kutubta lixda aba oo markaa ibnu maajah ku jiro oo macnaa waxaan leenahay ibnu daahir waa markii ugu horreysay kuba daray oo shuruud al-aimati sita kitaabkiisa yar ee taasa waayo ninka loo isoo waqtiyadiisii ah shuruud al-aimati alkhamsa leh kuma jiro waa xaasimi ee isagu markii uu kuba daray shuruud al-aimati sita ee uu lix kagaba dhigay ayaa intii ka dambeysay iyadoo dee kollay axaadiis badan oo uu la dheeriyay kutubtaasna ay jirto ayay kuba dareen oy kaba mid yihiin dee cabdulqani almaqdisi kitaabkiisa kamaal ee magacyadooda ama rijaashooda uu kuba ururiyey ibnu casaakir adraafkiisan al-ishraaf calaa macrifati aladraaf laba yidhaah iyo mizi labadiisan kitaab uu inoo tilmaamay oo muxuu ihi ictana isaguna wuxuu u ihtimaamay oo uu dee cinaaye iyo dadaal ku bixiyey oo uu siiyey isagoo kaba hadli birijaaliha kutubta rijaasheedii iyo adraafya adraafteediiba oo macnaa waxa weeye imaamkan shahiirka ee xaafid addunyaba la odhanayo ibnu kathiirna kolley waa cibaaraadkii uu kuba ammaanaya hore inuu soo marro waa sheekhiisii weeye inan mizina waaba qaba ibnu kathiire ayaa wuxuu u ihtimaamay oo uu aada ugaba shaqeeyey laba arrimood waa kutubta lixdaa ruwaadii ay lahaayeen waa rijaasha taas baa loo wadaa waa cinaayooday cinaayo weyn wuxuu ugu cinaayoodayna tan kollay dikrigiisna hore waa inoogu soo horeeyeybe weyn ee rijaasha umuhatusitoo dhanba waama dee raggan kutubta lixdaa leh kutubtooda uu ruwaadooda kaba hadlee laydhaa tahdiibulkamaal taas oo lixdaa kitaab iyo bal kutubta kale raggaasi lahaayeen wixii iyagu ruwaad ee kuba sugan buu ku tarjameeyey waana kitaab waasica oo dee waqtiyada dabacaadkan walow imika dabacaad dambe ay ku madbuceeyeen oo yareeyeen oo ama sideed iyo koob iyo labaatan iyo dabacadii asalkaay dee taxaqiiqa fiican lahayd ee ugu horeyn la madbuceeyey dee iyaduba waqtiga la madbuceeyey mala aada umay sii dheereyn oo dee raggii taxqiijiya waa sharcawaad iyo waa ninkan jooge waxay ahayd toddobiyo soddon mujalad bay kuba madbacaysanto waa rijaashi waa kutubta waa kitaabka aada u waasica waa xaafid maxajar kitaabkiisan taadiibu taadiib ee markii hore ee lagu madbuceeye dabacaadkii hore labiyo tobanka mujalad lagu madbuceeye kitaabku kaba soo gaabiyey oo waliba dee su isaguba yidhi kitaabka thuludkii ayaan ku gaabsadayba isagoo waxyaala kuba dareen adraafta uu sheegayaana waa kitaabkiisan kale isaguna mashhuurka ee aada u nafciga badan ee la yidhaaho tuxfatu lashraaf bimacrifati aladraaf oo isaguna madbuuca maanta afariyo toban mujalad ku madbucaysan marka labada kitaab oo laba bal aahaarta laga hayo mizi waa labada kitaab ee dee muhimkaaba waayo kutub badan oo kale ma laha oo la hayo laakiin waa laba kitaab oo mid kastaaba uu yahay qibmo uu gaadhsiisan yahay baabkiisa uu ku gaadhsiisan yahay oo kutubtan lixda ana wuxuu isugu geeyey axaadiistoodii oo dee darafuu kaba soo qaadanayo markaa asaaniid wixii axaadiistaasi lahayd kitaabkaa la idhaha tuxfat alashraaf bimacrifati aladraaf xagga rijaashoodana wuxuu kaga hadlay kitaabkiisan taadiib ulkamaal marka labada kitaabba ibnu maaja qayb buu kaba yahay qayb buu kaba yahay oo markaa saasuu kutubta lixda ah dee looba idhahaa wahuwa markaa kitaabka ibnu maaja imaka kitaabun kitaab weeye qawiyu tabwiib halkan dabcada cali xalabi waxaa kuba sugnayd mufiidun oo uu leeyahy labadii nuskhe khadiga ahaydba way kuba sugnaydee axmed shaakir bay kaba dhacday dabcadiisa waa kitaab faa-iide leh oo qawiyu tabwiibi marka la eega baabeyntiisa filfiqa xagga fiqe iyo tartiibta uu tartiibiyey iyo bal axaadiidta si u soo arooriyey iyadoo axaadiistii uu aada usoo yarbabdiyo takraar saasa aanay lahayn ayaa aad buu xoog leeyahay oo xaggaa mufruud buu ku yahay walow dee dhibta jirta ay tahay in badan oo axaadiistiisa kamid ah ayaan la sidnayn darajadii raggaa kale ruwaad badan oo raggaasi ay kaba tegeenna axaadiistooda kuba sugan oo axaadiis badan daciifa ay kitaabkii kuba sugantahay kuwa mawduucana lagaba helayo kuwa mawduucana lagaba helayo marka la eego kala saarka dee waxa weeyaan albani oo kale saxiix iyo u kala saaree daciif bal inta daciifka ilaa sideed boqol iyoba tiradu mala gaadhaybe marka la eego dee iyada sa uu qabo albani waqad kaanat wafaatuhu geeridiisu waxay ayd sanata halaatin wa sabciina wa miatain isaguna laba boqol iyo saddexiyo toddobaatankii buu dhintay raximahum llahu tacaala qaala ibnu salaax baa wuxuu yihi alkhaamiso waa dee umuurihii uu taariikhda kaba soo qaadanayay ee mudnaa wuxuu ihi tashanaadna sabcatun toddoba min alxufaadi waa wafayaatu sabcatin toddoba geeriyadoodii waqtiyadii ay dhinteen oo min alxufaadi raggii xufaada ah kaba mida oo intufiica laba intifaacay bitasaaniifihim tasaaniiftoodii laguba intifaacay fii acsaarina zabadnadeedan dambe oo macnaa rag iyaguna raggaa hore ka dambeeyey kutub fiicanna dejiyey aadna loogu intifaacay kutubtoodii intay shuhrowday oo bal raggaa iyaguna kusoo xiga ayay yihiin markaa tii shanaad geeriyadoodii toddobadna waaba kuwan oo midi waxa weeye abulxasan adaraquniyo cali bni cumar tuwufiya sanata khamsin wa hamaaniina wa halaati mia saddex boqol iyo shan iyo siddeetankii hijraduu dhintay daraquni imaamka ee kitaabkiisan weynaa celashiiyo kutubta kale ee mufiidkaaba leh can tiscan wa sabciina sana sagaal iyo toddobaatan jir isagoo ah alxaakimu abuu cabdullaahi naysaburiyi waa tilmiidkiisii isaguna tuufiya wuxuu dhintay moxamed ibnu cabdillaahi fii safar sanata khamsin wa arbaci mia ayuu magaaladiisii naysaabure uu kuba dhashay ku dhintay walxaal qad jaawaza uu dhaafay athamaaniina siddeetan da-diisu ay dhaaftay cabdulqani ibnu saciidin ilmasriyo fii safar isaguna masar ayuu kuba dhintay bisafar sanata tiscan wa arbaci mia oo isagu dee raggaa hore kolley kutubtoodan maanta aynu wadahayno mala aad kitaabkeeda waa xaggan waxay u badnaayeen malaa dabdiga iyo umuurahaasay uba badnaayeen kutubtiisu oo dee kutub saas aada looguba intifaaca ma lagu intifaaco lah walow maanta aanu dee se raggan kutubtoodii loo haye uu shuhro ay mashhuur u yihiin aanay ahaynbe haddaba can sabcin wa sabciina sana isagoo toddobiyo toddobaatan jiray alxaafid abuu nucaymin ilasbihaaniyo sanata halaatiin ay tuwufiya waa dhintay isaguna sanata halaatiina o arbaci miatin abuu nucaym ilasbihaani axmed ibnu cabdillaahi afar boqol iyo soddonkii hijirada walahu sittun wa tiscuuna sana isagoo lix iyo sagaashan gaadhay oo dee waqtiyadaas dambena isaga waxaabuu ahaa ninkii adduunyada ugu sanad caalisanaa uguna xifdigiisuna u aada iyo aada heer sare u ahaa sidaa daraaddeed bay xufaadii adduunyaduba ay isugu tegeen asbihaan intii uu joogay isagoo dee isaga ay kala kulmayaan cilmiga oo midba maalin u yeelayo barhkood intaa u dariiqa iyo aqalka udhaxaysa masjidka iyo waxaan ujeedaa dee aqalka udhaxaysa intaa uu socda ay wax ku dul aqriyayeen mid kasta maalintiisa de ayuu xataa socodkaasna waxbu aqriyayeen can khamsin wa tisciina sana uma abuu bakrin an wa min adabaqati alukhraa iyagii muxuu sheegay imaka halkan abulxasan adaraaqudniy iyo xaakim iyo cabdulqani iyo xaafidka abuu nucaym oo xagga marka la eego walow dee abuu nucaym in badan uu ka yar geeri dambeeyey iyaga cumrigiisi aada u dheeraayo xagga dhalashadiisu wax saase raggaa hore khaasatan labada dambe kamay dambeynba oo bal markaa waxa weeye in kamuuda dambayn ama kan uu imaka wa min adabaqati اlkhura kaba cabiray xaggii da-day ka yaraayeen raggaa hore walow kutubtoodna loguma intifaacay laakiin toddobadii bay kaba mid yihiinba oo imaam nawowi waxaaba kaba cabiraa oo dee dabadoodna waxa ahaadayba asheekh abu cumar annamariyu de abu cumarna waa ku shuhroobay namarna waa nisbatun ilaa namir ee waxaa xarakada bedelay waa nisbada takyiirkeedii ayaa bedelay waana imaamkii shairka ibnu cabdilbar imaamka weeye abu cumar tuufiya sanata halaatin wa sitiina wa arbaci mia saddexdii afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijirada ayuu dhintay can khamsin wa tisciina sanoodee isna kutubtiisa fiicane uu leeyahay laguma intifaacay ugu ahamsan yihiin labadan kitaab ee muwada uu kaga shaqeeyey atamhiid iyo alistidkaar ayaaba jiro iyaguna maanta aada ba loogu intifaaco dee nafcigoodna waa aada u badan yahay kutub aada u ahamsan ama qiimo badanna aba ah shan iyo sagaashan buu gaadhay aada buu u cumriyey uma abu bakrin axmed ibn lxusein albayhaqiyo ayaa isagana soo raacayay tuufiya binaysabura ayuu dhintay sanata thamaanin wa khamsiina wa arbacimia afar boqol iyo sideed iyo kontonkii hijiradu isagaa shan sadood buu ka geeri horeeyay ibnu cabdilbar laakiin wuxuu haddana humada ugaba cabiray xagga da-du kaba yariyo da ahaan waxa uga weyn isaga uga weyn waxa weeye ibnu cabdilbar baa da-da kaba weyn oo isna afar iyo toddobaatan buu ku dhintay ninkaa kalena shan iyo sagaashan ayuu kuba dhinto da labaataneeye ayuu kaba weyn yahay uma abu bakrin axmed ibnu cali alkhadiib albaqdaadiyu axmed ibnu cali waa khadiibkan had iyo goor dikrigiisu inaguma badnaa kitaabka ayaa isaguna kusoo xigo tuufiya sanata halaatin wa sitiina wa arbacimia xaafid almashriqna uu ahaa saa ibnu cabdilbarde xaafid almaqrib uu ahaa sanadna way wada dhinteen afar boqol iyo saddex iyo lixdankii laakiin xagga da-du kama yaraayo sabuu sumada imaka u keenayaay can ixdaa wa sabciina sana oo hadduu shan iyo sagaashan kuba dhintay isku sanadna dhinteen isaga koob iyo toddobaatan jir buu ku dhintay afar iyo labaatan sanadood buu kasii da-weynaa bal markaa tan baa keentay sumada imika halkan bal markaa waxa weeye toddobadaasna way ka dambeeyeen raggaa hore taariif fiican bay yeesheen iyadana aada baa loogu intifaacay taasay ku muteenba raggaa in la raaciyo wafiyaadkooda ay sheegaan qultu waxaa idhi ibnu kasiir baa leh waqad kaana waxaa yambaqii mid mudan oo haboon ibnu salaax toddobadaasuu ku gaabsaday rag dee iyaguba kutubtooda aada looguma intifaaco bal ragga qaarkood ay kutubtooda lahayaa ay maanta ay kaba mashhuursan yihiin ka nafci badan yihiin baa jire an yudkara in la sheego maca ha-ulaahi ragga kuwa macooda jamaacatu jamaaca ishtaharad shuhrooday tasaniif umada fuqahadii way sheegeen waxayd quraada toddobadan de halkan inuu kuba sheegay ibnu kathiir laakiin ma sheegine jamaacatu jamaaca ishtaharad ay shuhrooday tasaaniifum tasaaniiftoodu baynanaasi dadka dhexdooda ay kuba shuhrowday walaa siyama cinda ahlixadiid gaar ahaan dadka iyagoo ahluxadiidka aba wadalika dabaraaniyi wey dabaraani saaxib almacaajimi athalaatati wageyrihaba waqad tuufiya wuxuu dhintay sanata sitiin wa thalaatmia saddex boqol iyo lixdankii isagoo boqol gaadhay oo isagoo laba boqol iyo lixdankii buu dhashay boqol buu gaadhay ayuu dhintay waana dabaraanigu wahuwa saaxibu lmacaajim athalaatati wakayriha macaajimtaa saddexdaa iyo dee kutubta kalee jirtay iyaguba weliba maanta barhkood ay madbuucayiinna ninkii lahaaba weeye iyo walxaafidi abi yacla almawsiliyi wa kalxaafidi abi yacla almawsiliyi tuufiya sanata sabcin wa halaatimia saddex boqol iyo toddobadii ayuu dhintay walxaafida wakalxaafida abi bakrin albazaar tuufiya sanata itnayn wa tisciin wa miatain laba boqol iyo labiyo sagaashan kolleyda bayna qowseyn buu geliyo marka waxaana ay tahay dee ziyaado uu isaga xagga shaakir uu laba yimo uu kordhiyayo kitaabkii asalkii ayaanay dhicin inuu dee sheego imika ibnu kathiir da-in waqtigii ay dhinteen markaa xaroonayd buu cali xalabi yidhaahba inuu xaashiyada kaba dhiga sheekho wa imaami alaimati wa ka imaami alaimati waa laqab uu lahaaye maxamed ibni isxaaqa bni khusaymata waa imaamkan ibnu khusayme ku shuuroobo khusaymuhu waa awowgii tuufiya sanata ixdaa casharata wa halaat mia saddex boqol iyo koob iyo tobankii hijirada ayuu dhintay waana bal saaxib de ibnu jariirna halkan in laguma soo dara heedo isagaba aada kutubtiisa looguma intifaaco isna waqtigan ibnu khuseyma dhintay dhintay saaxibu saxiixi saaxibu saxiixi kitaabka saxiixa lahaa oo macnaa kitaab buu leeyahy saxiix ibnu khuseyma la yidhaaho kitaabkii lama wada hayo id malaa saddex meelood marka loo dhiga meel baa laga hayaa oo waayo waa rubcii cibaadaadka oo xaj buu ku jooga kollayna xaafidnu xajar oo kale walow dee casrigeennan iyo in ku dhoweyda aan la arag isaga laba kitaaboo atawakul iyo asiyaaso oo saxiixa kaba mid ah waxbuu ka soo naqliyaayo isagu waa hayay waana arkay laakiin labada kitaaboo dee saxiixa kaba mid ah kutubtiisa lama haye laakiin ilaa xaj baa la hayaayo intiina waa la madbaceeyey iyadoo bal markaa afar mujalad oon buurbuurnayn lagu madbaceeyo ilaa saddex kun oo xadiidin ku dhowna ay kulansanayaan kollay tacliiq yar oo koobanna walow dee nin kale taxqiijinayay axkaamtii uu lahaa albaanina uu raaciyo ninka kale acdami ee taxqiiqa kitaabka lahaa wakadalika saasoo kale waxa ah abuu xaatimin maxamed ibnu xibbaan oo dee ah sheekhii xaakimkii aynu soo marnay tilmiidkii maxamed ibnu isxaaqna ah waa ibnu xibbaane isagana dee waxay ahayd in la sheego waayo marka la eego waa nafciga kutubtiisu ay leedahay ee maanta labaha iyo aadna loogu intifaacay maxamed ibnu xibbaan albustiyo saaxibu saxiixa aydan macnaha isaguna kitaab saxiixuu leeyaho saxiixu ibnu xibbaan la yidhaaho ama altaqaasim waalanwaac la yidhaaho maantana kitaabkiisii dee waxaa la arkaa inuu dabacaad horta asalkii kitaabka maaha oo kitaabka habkii uu dejiyey hab aan cidba wax ka heli karin oo sida loo ogaado ama uu ruuxu uga faa'iidaysta ay adagtay buu ahaayo siduu ku tartiibiyey dee tartiib mubtakaruu isagu samaystay uunan sina waafaqsadayn bo markii la weydiiyeyna uu yidhi dee wuxuu eegayay dadka kasalkoodiiyo waxyaalahaasoo waxaa dhici karta kutubta dee yartasiibsay faharista lasan ima kaba samayna kitaab baad soo qaadanaysaa faharsadaad eegayo meelku yar cajamisaad eegan waxaa dhici karta kitaabkii inaad dhowr iyo toban sannadood ma labaatan sannadood haysato marna maad dhammayn ee haddaad waxooga yar baahatana faharsadaad eegaysaa marka wuxuu lahaa waxaan habkan ugu sameeyey si ruuxu dee inay habka dariiq uu ku gaadhaa ma jirto kitaabkii oo dhanba uu wada aqriyo oona waxba ugaba teginba laakiin markii dambe nin kale ayaa dib u tartiibiyey tartiibtiisii baana dee tan mashhuurkaa ah waana tan ku madbacaysan magacan al-ixsaan bitartiibi saxiix ibni xibbaan ee imikana dee kolley shucayb arna-uud iyana ay dabcada ugu mudan dabacaadkiisa ay leeyihiin oo sideed iyo toban mujalladoo laba ay faharisiin kuwa madbacaysan waa dabcadaa fiican ee dee qoladaas ay madbacaysa kolley dabco kaba yar baa jirta laakiin ta ugu dee ahamsan weeye u mudan si fiicanna u taxqiiqsan iyo alxaafid wakadalika alxaafid abu axmed ibnu cadiy saaxibu lkaamili oo xaafidka isaguna abu axmed ibnu cadi kitaabkiisa alkaamil oo dee waa kutubta ragga dacafada xataa yaanu ninku daciif baane laakiin hadaluu kuba yimi kuba ururiya waa shardigiisa waana kitaab ilaa sideed mujalada laakiin dee kolley dabcadu aanay bal in ay kuba madbaceeyeen dabcadu yaanay sidaa usii fiicnaanin be waa kitaabkaasba tuufiya sanadka sabcin wa sitiina wa halaatmiya bal qolooyinkaasna in lagu sheegay oo hadda la raaciyo bal in yar baan kan kaga darayaa si adugu ma ma wada wadaya النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم نوعي كوبي اللحدنات وضدك الثقات كأها هي ضدك الضعفاء أها الرواة كم بها هي غير كود